بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى تضبع يركع مرة فصلنا شرح نقول ابن مانو يركع هو مصليه وركوعية مكبرا هال ويهي متكبر سنايو qofkii markii faatixadii akhriyay aamiin u dhahay wix allaal wixii qur-aan u fudud uu akhriyey maxaa laga rabaa marka hadee rukuuca laga rabaa markii asaga soo rukuucayo waxaa la rabaa in allahu akbaru soo dhaho allahu akbartaasi xaggee ka bilaabanaysa asigoo taagan suuraddii soo dhammeeyey asigoo taagan oo rabo inuu soo dhaqaaqo xarakada asaga markii soo bilaabaya takbiirtan la soo bilaabanaysa ogow rugni kasto takbiirteeda iyo dikrigeeda bilowgiisa ayaa leedahay iska ilaaliya markii jilbihii aad qabsatay allahu akbar looma baahna rugno kale booskiisa ayaa gelisay markii ka soo toosto hee haddana war kale bilaabana marka markii qofku rukuucaya waxaad rabaa asigoo madaxii saas u soo laabaya markii madax soo laabitaankiisii soo bilaabaya ee waxaa laga rabaa allahu akbar lasoo socda la rabaa yarkacu wuu rukuucayaa huwa musallihi mukabiran xaalo way rukuucgay la socotaa mukabiran xaaluu yahay mid takbiirsanayo allahu akbar oo dhahayo ayuu rukuuca allahu akbar waxay ka soo bilaabanaysaa markii rugnigaan istaagaad ka soo tagaysay rukuucan soo soconayso ilaa rukuuc laga soo gaarayo waa rugnig waay soo maahan inaad soo rukuucsid marka istaagii iyo jilbihii qabsashadooda intii udhaxaysa ayuu leeyahay dikrigan jilba haddii mar qabato wax kale ayaa la bilaabaya yarkacu wuu rukuucaya mukabiran haaluu yahay mid takbiirsinaayo raafican haaluu yahay mid koryeelaayo yadeehi labadiisii gacmood booskii labaad way soo maha gacmo la koryeelaayo ilaa xadwi mankibehi labadiisii minkab qaabilkooda ayaa u koryeelayaa aw amase udaneehi labadiisii dhegood qaabilkooda ayuu u koryeelayaa labadii boos waay ama dhegaha tooskoodii ama garbaha tooskoodii ayaa u koryeelayaa waayahay jaacilan haal uu yahay mid yeelaayo musallihi ra'sahu madaxiisii xiyaala dahrihi dhabarkiisii tooskiis waay jaacilan haal uu yeelaayo ra'sahu madaxiisii xiyaala dahrihi dhabarkiisii tooskiis ay musaawiyan haaluu yahay mid la simaayo madaxii lahu dhabarkii la simaayo madaxiis hoos ma gelinayo sidii dameer wax cunaaya oo kale korna ma u taagayo si isagoo dhabarka ka hanuunsan oo kale waxaa la rabaa marka madax iyo dhabarka inay isku toosnaadaana la rabaa ka saxiifatin waaxida hal warqad oo kale saan loo madaxeedii oo kale qalooc guda lama rabo garbahaani lama laabaayo qofka markii oo dadka inta badan rukuucayaan insuulku insuulkoodii hee ee saan u galoocisiina lama rabo waa la taagaya gacmaha markii lagu qabto jilbaha waa la taaga madaxiina marka toos ay u baxayaa indhahaadi waxaa ku qabanaysa meeshii ku sujuudi lahayde marka madaha korna lama aadinaayo adigoo dhabarka ka xanuunsan hee taabaan a dhahay amad ama hoosna sidii dameer wax cunaayo ho lama gelinaayo madax hoosna lama geynaayo waxaa la rabaa marka dhexdhexaad toosa dhabarkaada iyo madaxaada inay isla sinaadana la rabaa kor in madad jiro lama rabo hoos inuu galan lama rabo tooskiisa baarkiisi adis xukun xukun way meeshaani tababar way tababar way salaada tababaray u baahan tahay iska si samee ma aha inaad iska warqabtida la rabo adi waay xyaala dahri saas waay waadican haaluu yahay mid dijinayo yadayhi labadiisii gacmood calaa rukbatayhi labadiisii jilbood ama labadiisii lowa dushooda ku dejinayo waay gacmahan wuxuu ku dejinayaa labada jilbood waay gacanta calaancasheedii ay wuxuu gelinayaa hee jilibka madaxiisii waay farahana hoosuu ka marsiinayaa faraha wax la rabaa in dhaafsiyaan ee qiblada xag tooska jilibka tooskiisii farahana us toosnada la raba dhinaca looma leexinayo saan lama dhahayo saana lama dhahayo tooskoodii ayaa la gacmaha farahana la soconayaan waadican asagoo dejinayo rukbatayhi labadiis yadayhi labadiisii gacmood dejinayo calaa rukbatayhi labadiisii jilbood dushooda ku dejinayo haye munfariqan ilaa shi meesha meeshan ilaa si fiican u fiiri marka munfariqan haalu yahay mid kala geynaayo asaabicahu farihiisi waa farihiisina waa kala geyna waa kala saara waa kala babixinayaa gacantii dhanna dhannadeedii ama alaacasheedii ay wuxuu ku qabanayaa uu ku dejinayaa jilibkii faraha laakiin waa kala bixinayaa asagoo saan u kala bixinaya jilibkii ayuu raacinaya mufarigan haalu yahay mid kala geynaya oo saabicahu farihiisii iskuma qabanayo faraha waa la kala geynaya wayadma-inu wuu ku hasalayaa oo wuu ku degayaa fii rukuucihi rukuuciisii dhexdiisa ayaa ku hasalayaa atumaniinatu waan dhahnay assukuunu ku daahitaan waaye oo ku degitaan waaye wayadma-inu wuu ku degaya wuu ku hasalayaa fii rukuuci rukuuciisa dhexdiisina waa ku xasalay oo isla markii kama soo kacayo yatimu rukuucahu ayuu taamyeela laga wadaa waana ijmac dumaaniintu inay waajib tahay hee ijmac waay ibnu qayim ibnu taymiya raxmatullah alayh sida soo naqliyey insha allahu tacala iguna ku dari doonaa waa arki doontaa insha allah wayaquulu wuxuu odhanayaa musallihii markii saa sameeyo subxaana rabbiya rabbigaygii ayaa nasixnaaday rabbigii alcadiim oo weynaa saasuu odhanayaa walafdalu sida fadli badan an yukarira inuu ku celceliyo haa tasbiixdii alaaan saddex jeer subxaana rabbi alcadiim wuu neebsanayaa subxaana rabbi alcadiim wuu neebsanayaa subxaana rabbi alcadiimi wuu neebsanayaa sidaas way meesha ugu yar waa hal meesha ugu fadli badanna wuu leeyahay dhexdhexaadka ah waa saddex meesha ugu badanna toban iyo meelahaasi qofka markaasi isaga ayaa qiyaasi kara waqtigiisi ama mas agtara wax ka badan ayuu ku celcelinayaa saddex jeer ku celcelinaya ama waxa ka badan ayaa fadli badan saas inuu yeelo waayo wayustaxabu marka marka shan jeer ku celi ama toban jeer ku celi ma ka badi laakiin haddaad imaam tahay waxa fiican saddex inaad aan ka badinin haddii laakiin keligaad tahayna adeega khiyaar leh waaya wayustaxabu waxaa loo sunneeyaa an yaquula inuu dhaho musallihi maca dalika kaasoo qoolkaasa macigiisii kee subxaana rabbi alcadiim waay macigeeda subxaanaka allow nasixnaantaadii ayaan kugu nasixayaa allaahuma yaa allah allayow rabbana yaa rabbana rabbigeeniyow wa bixamdika wamultabisan hal aan ku dheexinahay bixamdika xamdigaadii allaahuma yaa allah allahow iqfir dhaaf lii aniga dunuubtayda ii dhaaf e ayaa in ku daro la sunaynayaa markii saddex jeer saasuu dhaho subxaana rabbi alcadiimi subxaana rabbi alcadiimi subxaana rabbi alcadiimi uu dhaho kadib haddana inuu ku daro subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kafir lii waa bannaan tahay ama in ku gaabsado keligeeda tan ama tan hore mar midba mar la imaado saasaan weliba u fiican sideed yarfacu waa koryeelayaa ra-sahu madaxiisii min arukuuci rukuucigii haggiisa ayaa ka koryeelayaa raafican asigoo koryeelayo yaday labadiisii gacamood ilaa xadwi min kabeehi labadiisii garab xaggoodii ama qaabilkoodii oo mas-uudineehi qaa'ilan asagoo dhahayo samica allaahu alla ha ajiibo liman qof hadalkiisii xamidahu wa mankahu alla u maxdiyay in kaana huwa haduu yahay musalaha imaaman oo amase munfaridan wayaquulu wuu dhahaya xaala qiyaamihi wayaquulu wuu dhahaya dheh xaala qiyaamihi istaagiisii xaaladiisii rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa ya rabbanaa rabbigeeniyow walaka adiga kuu sugnaaday alxamdu xamdi xamdan xamdigaasoo kasiiran farac badan tayiban wanaagsan mubaarakan fiihi dhexdiisii la barakeeyay mil-a samaawaati samaawooyinka muggoodii ayaa xamdi ah kuu sugnaaday iyo wa mil al ardi dhulkii muggiisii ayaa kuu sugnaaday xamdi ah wa mil-a maa kii muggiisa kuu sugnaaday baynahumaa antaasi labadaas u dhexeeyo wa mil-a maa kii muggiisa kuu sugnaaday shiita aad doontay min shayin ah bacdu gadaal amaa in kaana hadduu yahay ma'muuma fa inahu ma'muumkaasi musallahaasi yaquul wuxuu odhanayaa cinda rafci rafcigii agtiisii kornoqoshadii agteeda rabbanaa walaka alxamdu ay odhanay ilaa aakhiri maa kii aakhirkiisii taqadama soo hormaray wayustaxabu waxaa loo suneeyaa ayada aynu dejiyo kullu mid walbo minhumaa labadoodii ka mid ah ay limaami wlmaamuumi waa ahaa yadahi labadiisii gacmood oo kor yeelaya alaa sadrihi ayaa dejinaya dhe yadahi labadiisii gacmood u dejinaya calaa sadri labtiisa doshada ku dejinaya kamaa sidii facala u sameeyey fii qiyaami istaagiisii dhexdiisii ku sameeyey qabla rukuuci rukuuca hortiisii lithubuuti maakii sugnaanshidiisii yadullu tusinaya calaa dalika kaas dushiisi can nabiy sal alay wasalama نبي حديثي كسقنا من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعدين رضي الله عنهما تسعة يسجد سجود مكبرا هالو يمد تكبير سنايو واضعا هالو يمد جينا ركبتي لبدي سجل بود قبل يديه لبدي سيقعمود كور إذا تيسر هذه أفضل داري كارن كاسي فإن شق هذه أردبه عليه مصليه دوشي سي أرن كاس ديبا قدم وحو هرمرين يديه لبدي سيقعمود قبل ركبتي لبدي سجل بود كور مستقبلا هالو يمد قابلين أيوه biasaabici rijlayhi labadiisii luqood farahoodii iyo wayadahi labadiisii gacmood farahoodii alqiblata qiblada qaabilinayo daaman haaluyahay mid isku dumaayo asaabica yadahi labadiisii gacmood farahoodii wayasjudu sujuuday alaa acdaa'ihi xibnihiisii dushooda sabcati toddobada ah aljabhati jabhadii dusheeda ku sujuuday ma alanfi sankila la qabo walyadayni labadii gacmooda ku sujuuday dushoodii warukbatayn labadii jilbood iyo wabatuni asaabici rijlayni labadii lugood farahoodii hee calooshooda ay ku sujuudayaan ويقول ورنيا سبحان ربي الأعلى يورنا ويكرر وكعليني ذلك أرنكاسي ثلاثا ست حجر وأكثر وحق بدل ويستحب وحل سنيا لا سنيا أن يقول أنه يراد مع ذلك كاسم عقيسي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ورم ويكثر وبدنيا من الدعاء دعوك حقيس أي وبدنيا لقول النبي والدليل صلى الله عليه وآله وسلم أما الركوع الركوع جميعا فعظموا وينيا في ركوع قداديس الرب الله وينيا وأما السجود السجود مئة فاجتهدوا كددالا في الدعاء دعوة دهدد كددالا فقمين وحا حقيقة أن يستجاب إن لا أجيب لكم إذنك ويسأل وحي السؤال يا رب وربي جيسا سؤال يا من خير الدنيا الدنيا خير كذئي والآخرة آخرة بقى. سواء واسكمت كانت الصلاة صلاة إن يتهي فرضا فرض أو نفلا وي ويجافي وفقين يا عضده الذي سيقرب أم مرق عن جنبه الذي سيدنا أيوك فقين يا wabatnahu calooshiisina waa fogeynayaa can fakidehi boodihiisii xaggooda ama jiirihiisii xaggooda ka fogeynayaa wa fakidehi labadiisii boodoodna ama jiiroodna waa fogeynayaa can saaqehi labadiisii hee kubcood ama hoog labadiisii hoog waa wayarfacu wuu koryeelayaa diraacihi labadiisi dhudhun can ilardi dhulka xaggeeda ayaa ku koryeelayaa liqowli nabiy sal alayh wasalam ictadilu ekaada fi sujuudi sujuuda dhexda ku ekaada walaa yabsud yuusan fidinin axadakum axadkiini diraacihi labadiisii dhudhun imbisaad alkalbi ka imbisaad alkalbi eygii isfidintiisi oo kale way ahayd sideedde markaas arrinta sideedaad oo musanifka ka hadlaya meeshan waxaa waaye alrafcu min arukuuci rukuucigee lasoo sheegay qaabkii loo rukuucay wixii la akrinaya waa lasoo sheegay heesi loo rukuucay jilbihii ma laska haysana maanta dhan maya waa laga soo toosaa markii lasoo toosayo wixii la samayn lahaa ayuu rabaa dan inuu kuu sheego wuxuu leeyahay yarfacu faacilkeeda yaa waay musallihii waay nin inaa wixii ahaadaba yarfacu huwa musallihii wuu koryeelayaa ra'sahu madihiis ayaa kor u soo qaada xagee ka soo qaadaya min arukuuci rukuucigii xaggiis rukuucigii markii hore rukuucsanaa ayaa madihiisii ka soo qaadaa oo kora u soo qaada waay raafican haal u yahay mid koryeelaayo yadayhi labadiisii gacmood booskii saddexaad waay gamaha la koryeelayo raafican haalu yahay mid koryeelaayo yadayhi labadiisii gacmood ilaa xadwi minkabayhi labadiisii minkab qaabilkooda xaggooda ayuu u koryeelaya aw udunayhi ama labadiisii dhegood qaabilkooda xaggooda ayuu u koryeelayaa ama xaggiisa u koryeelayaa waay gacmihii madihii haddii soo qaado labadii gacmoodna waa soo qaadayaa muxuu odhanaa marka dikrigi meeshaas si looga baahan yahay waa kana qaa'ilan haal uu dhahaayo markii madihii soo koryeelaya waa xaalo yarfacu faacilkeeda laga haalayna qaa'ilan haal uu yahay mid hee dhahaayo ayaa soo koryeela madaxiisa muxuu dhahaa samica allaahu allah ha ajiibo samica mar waxay noqotaa ajiibitaan marna maqlitaan marba si ay noqotaa meeshan hadda ajiibitaan waaye ilaahay waa maqlay ma aha hee ilaahay waa ajiibayaa waay ha waa ajiibayaa may allah ajiibo duco جملة خبرية يراد بها الإنشاء أما الدعاء سمع الله الله هأجيب لمن قول من قف قول كيس لغولا لمن أي لقول من وي قف قول كيسي الله هأجيب قف لما أجيبه محل أجيبه قول كيس وحي أسكر ضحايا يلا أجيبه لقى أقبله وي سمع الله إلهي هأجيب لمن أي لقول من قف قول كيسي أو حمد هو منك أم حد عليي هو الله هو إلهي قفك أم حد عليو إيه أم حد عليي الله أجيب دعوديسي إيو ما حداسي أم حد نقي الله كأجيب أيو لها قفك مصلقها إن كان هدي يهي مصلقاسي إماما إمام هدو يهي وعي haddii imaam yahay waa aw amase munfaridan hadduu yahay mid keligiisii dukanaayo munfarida haddii imaam yahay iyo haddii munfarid yahayba wuxuu odhanayaa samica allahu liman xamida wayaquulu wuxuu odhanayaa xaala qiyaamihi istaagiisii xaalkiis marka marka samica allaahu goorma dhaha markii asiga dhaqaaqa soo bilaabayo madaxiisi inuu soo qaado rukuucii ka soo qaado toosiyo soo bilaaba isagana digriga soo bilaabana waana soo sheegnay soo mahan rukuucigii ninkii wuu rukuucsana qofkii markii markii ahaa xilligii la kacaya la gaaray rukuucgii la aadayay soo maha madaxii ma soo dhaqaajiyay haa mad haddii soo dhaqaajiyo hee wuxuu soo oranayaa samica allahu la soo dhaqaajinaya samica allahu liman xamida wuu soo socdaa marka si soo istaago sami allahu ma dhahayo meesh markii soo istaago wax kale iskale meeshan ka imaanayaan fiil markii soo istaagaya la rabo dikri kasto rukniga awlkiisu leeyahay iska ilaali in la jiido allahu akbar la yidhahdo ilaa ruknigaasi ka dhamaanayaan ayadana sax ma ah alimaam sanacaani si fiican uga hadlayaa insha allahu tacaala waana ku soo dari doonaa subul salaam shaaficida waxay qabaan rukni bilowgiisa iyo dhammaadkiisi lama aamusayo wixii dikrigii meesha looga talagalay ee la wada waa istaagtay sujuuda rabtaa allah waa socotaa alle ilaa aad ka gaarayso sujuudii wejigaa dhulka ka saarayso allah way soconaysaa aqaadkii ka soo kacday ama ragcaddii koowaad ayaaba sujuudii dambe ka soo kacday maxaa rabtaa istaag soomaan markii wejiga dhulka ka soo qaadaysay allah waa soconay ilaa iska taagayso allahu akbar bar meesha loo dambaysan istaagi saasna sax ma aha daliilna ma laha daliilna ee ma laha dikri kasta rugniga owlkiisa leeyahay bes meeshii kuu gaaro dhexdhexaad la rabaa xadgudubna lama rabo allahu akbarna lama rabo tartiib sidii caadada ahayday ayaa loo dhahayaa dikrigaasi hada marka samiic allahu markaa soo dhexaysa waa soo bilaabaysaa ilaa istaaga oodaysa meeshii kuga ekaadaba mi istaagday wax kale bilaabanaysa howl kale bilaabanaysaa qofka qof la rabaa naftiisa inay kontaroolo salaada shay muhima waaye wax kasta xaqeeda ha la siiyo xaqeeda lama siin kara laakiin waa soo dhawey waxay tabartaadi iska warqab wayaquulu wuxuu odhanayaa xaala qiyaami istaagi istaagiisii xaaladiisii hee wuxuu odhanayaa rabbana walaka alxamdu markii goormee dhahatan markii istaagay waay rukuucii laga soo toosa ilaa istaaga dhexdooda yaa iska lahaa sami allah waa iska lahayday ma istaagday haa hadday istaagday tana iskale markaadan inta bilaabanaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyo walaka adiga ku sugnaaday alxamdu maxad waay afar nooc ayay ku timaaday digrigi meeshan bilowgiisii rabbanaa walaka alxamdu in la yidhahdo laa rabbanaa iyo laka dhexdoodii waaw lagu daro walaka alxamdu in la yidhahdo waa sifo sifo labaad rabbanaa waawga laga laga jaro laka alxamdu la yidhahdo rabbanaa laka alxamdu bas iyo in idhahdo allahuma rabbana walaka alxamdu waaw lagu daro iyo in laga tago waawga hadii la yihahdo allahuma rabbana laka alxamdu afartaasi nooc midba mada maraa dhahaysa hal keligeeda lama rabo ma jeeda mar waxaad leedahay se meesha ku qoran rabbana walaka alxamdu mar waxaad leedahay rabbana laka alxamdu mar waxaad leedahay rabbana ay allahuma hee rabbana walaka alxamdu mar kale waxaad leedahay allahuma rabbana laka alxamdu intaas allaahuma mar waaw la socdo marna waaw la-aan waayo rabbanaadana keligeeda mar waaw la socdo marna waaw la-aan waayo laka iyo walaka mid walba lagu daraa afar suuradood laga rabo marka mar inaad samaysid ربنا يا ربنا ربجني ولك هذه كوسقنا ذي الحمد حمد يا كوسقنا ذي حمد الحمد يا كوسقنا حمد قاس كثيرا فرع بدن حمد قاس طيبا وناكسن حمد قاس مباركا فيه ده يسل البركة مل حمد قاس ملء السماوات سماوينك مجودي أه مج محاوية سماوينك دان لسكوس الضري ولا لقد لقي هي حمد بوحو يا كوسقنا ذي وحبنا لا جوا معنا قياس ليه وانت أسكبنا إلهي حمد وسقنا ذي لكن وحيدتك أغيقانان يا لوجو تصالين يا ملء السماوات السماوين كمجود أهذا iyo wa mil al ardi dhulka mugisi ahaaday dhulka waal kulligiis lagu dhigay isagan toddobada dhul ah hee la buuxiye laga wada alxamdulilah iyo wa mil amaa kii muggiisa ku sugnaaday baynahumaa labadood u dhexeeyo samaaweynka iyo dhulalka intii u dhexeeyo oo xamdi ah muggooda ku sugnaaday ilaahay wa mil amaa kii muggiisa ku sugnaaday shiita adiga aad doontay oo min shayin shaya bacdu intaa kadib intaasna soo sheegay gadaa jeeda haddana wax alla wixii aad ku sugnaaday ee aad doontay ee xamdigiisa ku sugnaaday ilaahay wixii uu doonay mashiidiisii ma qiyaasan karnaa maya wixii asaga doonay xamdi ah u sugnaa inta markii lasoo sheegay gadaa jeedan haddana xamdi aan dhammaanaynin aan ku sugnaaday macna amaa in kaana haddii uu yahay musallihii ma'muuman ma'muum haddii uu yahay hee فإنه مصليه يقول أرنيا عند الرفع كرنغشدي أكتر ربنا ولك الحمد أي أرنيا إلى آخر ما كي قد أنت آخر كسيلا لك قارو تقدم الصهر مري كي صهر مري سدها سدها قيبض وكديقين كرتا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه انت سواكو فلنتهي inaad ku gaabsatid fiihi ya ilaa fiihi laga gaaro waayahay waxaa kale aad samayn kartaa rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiihi mil asamaawaati wa mil alardi wa mila maa baynahuma wa mila maa shita min shayin bacdu intaana waa ku istaagi kartaa waxaa kale aad samayn kartaa ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أنت ما يستاهل حد مرك حالات ذا يا سنة هذا إمام كان هناك قابس مر مر كان كل قدر هدي لو باهين يا سلالة اللي دايرين يا مرا قال يتهين دم يسو حد بخيار الله سكله inti baa soo aroortay saddex qeyb soo maan intaas ka dhigo haddii hoogahaad degdegsan tahayna kan hore ku gaabso fiihi dheh haddii hoogahaad roon tahayna bacdu gees gaarsi haddii kale hooga hoosha nashaadku isku toosan yahayna kusin minka aljadi dheh intaas waayahay musanifkii meeshan wuxuu ka hadlayaa masale masale khilaafi ah lasu khilaafsan yahay oo wuxuu dhahay asage qofka haddii imaam yahay ama munfarid yahay wuxuu oranayaa samic allahu liman xamida isaga iskale labadaas qof iskale ama haddii ma'muum yahay hee wuxuu ku dhahay samic allahu liman xamidahu ma dhahaayo ma'muum ahnu ha samic allahu liman xamidahu ma dhahaayo samic allahu liman xamidahu waxaa laga rabaa imaamka iyo qofka keligiisa ka tukanaya munfaridka ama hadduu yahay ma'muum asaga booskaani dikrigiis wuxuu ugu bilaabanayaa hee rabbanaa walaka alxamdu sami allahu ma dhahayo saasna keligiisii ma ahane culmo badana la qabta idan masalada waxaa ku sugan laba qool qool midka musanifka maray waay waana qowluljumhuur oo ah imaamkii munfaridka samic allahu ayagaa dhahayaan laakiin ma'muumka hee rabbanaa walaka alxamdu ka bilaabana dikrigiisii saasna nabiga alayhi salatu salam asaga dhahay wuxuu dhahay ida qaala alimaamu samica allahu liman xamidah faquluu rabbanaa walaka alxamdu ma'muuminta haddaad tihiin waa qool daliilkoodana waa kaas wixii lamidka ah xadiidkan aan sheegnay qool labaada ku jira oo dhahayo hee imaamka munfaridka ma'muumka kulligooda samica allahu liman xamida waa laga rabaa kulligood samica allahu liman xamidahu waa laga rabaa waa la imaanayaan culimada qaar saas qabaan imaam shaafici ka mid yahay qaarkiisii labada waa la imaanayaan ee saddexda waa la imaanayaan waxayna daliishanayaan sallu kama ra'aytumuni usalli nebiga labad waa dhahay ninkaana ma'muumkii imaamkii iyo munfaridkii kulligood maxaa la faray sidii nabi maxamed u tukaday inay u tukadaan laakiin jumhuurtu ay ka jawaabeen waxay dhaheen salluu kamaa ra'aytumuni usalli waa caam ay waaye أما كان كلا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وخاص والخاص مقدم على العام سيدا ثاني لحق بدن والعلم عند الله وإيه إن إمام كلا قرأ وصم إمام فريدك سمع الله ذاتك كلام مؤمنين تنا ربنا ولك الحمد حديث كاسي أصو خاصة عموم كاسي درادي سيوي وإيه سكرنا قفوا الراجح نكون كرتاه والأمر واسع saas waay marka masladaasuu tilmaamaya oo ku sugan laba qool waana sheegnay wuxuu dhahay marka musaniifku raxmatullaahi calayhi wayustaxabu buu dhahay waxaa loo sunayaa musalihii an yadaca inuu dejiyo kullu maya sax wayustaxabu waxaa loo sunayaa an yadaca inuu dejiyo kullu waay yadaca faacilkeeda kullu waaye wayustaxabu waxaa loo sunayaa waxaa la sunayaa an yadaca inuu dejiyo kullu mid kasta oo minhumaa minal minhumaa asigaaba damiirkin celiyey minhumaa ay alimaami walma'muumi waay ma'muumka iyo imaamka mid walbo inuu dejiyo ayaa la suneeyaa yadayhi labadiisii gacmood calaa sadrihi laabtiisii korkeeda ku dejiyo kii ma'muumka ahaa iyo kii imaamka ahaa munfaridkin waa lasoo waa lamid isagana markii rukuucda ka soo tooso in labadiisii gacmood ku dejiyo laabtiisii korkeeda rukuuc ka hor maaya rukuuc ka hor waa soo marnay meelsi la dejinaya soo maa hadda maxaa laga hadlaa rukuuc gadaashiisii waay gacmaha markii rukuuc laga tooso xaggee la geynaye mankibeenka qaabilkood ama dhigaha soo maa he markii meesi laga soo celiyo haddana maxay u baahan yihiin meel in la geeyo soo maha meesi la geey lahaa musanifku wuxuu ku dhahay laabta korkeeda waay meesi rukuucgii hore rukuuc ka hor gacmihiisii saarnaayeen ayaa markii rukuucgan ka soo toosana gacmihiisii ayuu dhigayaa waay xaggee laabta waay waayahay kamaa waa ujeeda fiiri kamaa sida facala uu sameeyey musallihii fii qiyaamihi istaagiisii dhexdiisii ku sameeyey qabla rukuuci rukuucga hortiisii ahaa ujeeda sidii rukuucga hortiisii gacmaha meeshii dejin jiray ayaa markii rukuuc ka soo toosan gacmihii dejinaya waay masaladaasina masale laba qool ku sunan isu khilaafsan yahay oo culimadu isu khilaafsan yihiin naftarkeeda say isu khilaafsan yihiin culamada qaar sida musaniifku ayay qabaan haddii rukuucii ka soo tooso qofkaani samica allaahu liman xamida dhaw ducadii uu akriyo uu dhammeeyo ama dhexda ha mare hadday doonto ha martee meesh ilaa ducada ka dhammaynaya gacmaha meesh lama taagnaanayaan mogtahay hee waxay la mid yihiin sidii takbiirta iyo meesha bilowgeeda la rabaa bes gacmihii waa soo koryeelay ilaa hee minka aljaddu ilaa laga gaarayo laa yanfacu minka aljadd daljad minka aljad ilaa laga gaara gacmihii mees la istaagnaanayn maaha meesh merlay la geynaya wax yar kadib haddana gacmaha waa sal waa la soo celinaya ducadii ilaad akrinaysa gacmaha marka meel la rabaa in la geeyo waxay dhaheen marka waxaa la geynayaa meeshii markii hore la geynayay rukuuciga hortiisii oo laabta ah la geynayaa ilaa ducadaada ka dhamaysanayso meesha saarnaanayaan waa qool musanifkuna uu qabo ibnu baazi raxmatullahi caleyh qool labaadaa jira marka qoolka labaad maxaa waaye gacmaha markii loo koryeelo dhegihii qaar xaggoodii ama labadii minkab loo koryeelo la soo celiyo waa la daynayaa oo waa la iska raaricinayaa meelna lama saaraayo qool labaad ah qool labaad ah ayagana culimo badan ayaa qabaan ayaa culimo badanna saasay qabaan qolo kastana waxay leeyihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam qoolka hore wuxuu leeyahay nebiga calayhi salatu wasalaam rukuucga markii ka soo tooso ee markii rukuucga hortiisii marba haddii uu istaagan yahay gacmihiisii mar walba waxay saarnaayeen laabta korkeeday leeyihiin asigoo laabta ka qaaday sii daayay lama haayo qoladan kalena waxay leeyihiin nebigii markii rukuuc ka soo toosay in gacmihiisii meeshii ku celiyey haddii looma haayo naskeeda qolokaasu marka saasay leedahay haddii la heli lahaa nebiga rukuucga markii kasoo toosay gacmihiisii meeshan ku celiyey haddii hadii oo nebiga samayn lahaa la nuqila ilayna waa lanasoo waa lasoo guurin lahaa waan arki lahaa inay leeyihin qolada kale waxay leeyihiin haddii nebiga markii rukuuc kasoo tooso gacmihiisii hoos u raaricin lahaa la nuqila ilayna maxaa iska hor imaaday la nuqila ilayna iyo la nuqila ilayna waay saa daraaddeed alimaam ibnu baas raxmatullahi caleyh iyo sheikhulalbani misridaani aad ay isu qabsadeen ilaa sheikhulalbani gaarsiiyey bidcatun xijaaziyatun u dhahay arrintaan a waa bidca xijaaziya yaa ula jeeda ibnu baas albani wa ibnu baas uu odhanayo walaalkaygii haddii ee axaadiistaani ama nebiga qaabkii salaada u dukunayay uu si fiican u fiirin lahaa hee saas ma dhihi lahayn waa qaadan lahaa lacalla laha inuu arkaa laga yaaba inuu asignu qaato uu dhihi jiray laakiin waxaa loo baahan yahay masale khilaaf iyo dood keenayso ma aha waxaa la rabaa qofba sidii la raajax noqoto inuu qaato labadaas wala ku jirto qofkii rabana waa meeshii hore ku celinaya kii doona waa iska daynaya alamru waasic waayahay laba hadiis laga fahmaayo nebiga istaagiisii mar walbo asagoo aan la kala saaraynin in gacmaha mar walba meesha saari jiray laba hadiis tusinaysa uu keenay musanifka ibnu baas raxmatullahi caleyh laakiin naftarkoodii bacda rukuuci ma caddaynayaan laakiin waxay tilmaamayaan nebiga markii istaag uu istaagan yahay inay laba labadiisii gacmood hee saarnaan jireen laabta intaasay sheegayaan wuxuu leeyahay lihubuuti ma kii sugnaanshidiisa yadullu huwa maaga tusinaya calaa dalika kaas korkiisa kee gacmaha rukuuc markii laga tooso laga soo tooso in la dejinayay laabta korkeeda can inabiyi ka sugnaadeen sala allahu alayh wasalam min xadiidi waa'il ibni xujrin iyo wasahl ibni sacadin radia allahu canhuma xadiiskoodii way allah subxana wa taala alam wabilah towfiiq